tii wax badan badan badan badan badan oo lagu faani karo taariikhduna ay qorayso indhaha ummadda soomaaliyeed ee caalamkana u muuqda maanta oo ay arki karaan ayaa ayaa jira waxaas un baan kusii duldhisi doonaa haddii ay waxa dambe briministerka cusubna waxaan ka rajaynayna waxay tahay fursadahaas iyo waxqabadkaas horoo soo jiray inuu kusii duldhiso asiga iyo xukuumaddiisa iman doonta haddii alla yidhaahdo oo ay maxaanku yidhahda wax kusii daraan dheeri ah oo ay xowli dheeri ah iyo maxaanku yidhahda tabar iyo dhiig cusub oo dheeri ay sii geliyaan hawsha hawshuna waa sidaaso waa uun maxaanku yidhahdaye qor isu dhiibkaas dowladnimada dhammaaba sidaas ahu waa haddii ay dowladnimada caadiga ah oo dalalka caadiga ah dagaalada sokeeye waxbaba aan gelin ay tahay iyo haddii ay tahay kuweenna hadda ka soo baxaya colaadaha iyo burbur ka soo baxaya aada iyo aad ayaa shacbiga soomaaliyeed maanta meel kastoo ay joogaan ididiiro badan iyo rajadoodu ay u fiican tahay oo ay ugu faraxsan yihiin wixii maxaanku idhahday soo qabsoomay una sugayaan wax badan oo kalena in ay qabsoomi doonaan haddii alla yidhaahdo rajadaas horey loo abuurayna xukuumadda xafiiska banaynaysa aada iyo aad ayaan ugu ammaanaynaa waanu ku bogaa waana ku hambalyaynaynaa xukuumadda cusub prime ministerka cusub iyo xukuumadda uu soo dhisi doonana waxaan rajaynaynaa in ay meeshaa kasii anba qaadaan oo wax weyn oo kale ay ku daraan haddii aan la yidhaahdo mar kale iyo mar kale waxaan leeyahay maanta waa maalin maxaanku idhahda taariikhi ah oo maxaanku idhahda dowladnimada soomaaliya ay taariikh runtii cusub iyo beej cusub iyaduna ay u tahay dee taariikhda ummadaana sidaas oo maalin walba waxbaa isbedelayo waxbaa soo kordhayo waxbaa maxaanku idhahda sii qurxoonaanaya haddii aan la yidhaah aada iyo aad ayaan mar kale guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay prime ministerka cusub iyo xukuumadda uu soo dhisi doonaa ha lala shaqeeyo kalsooni badan ha la siiyo intaas ayaa maxaanku idhahdaa wax noo wada ah